bismi illaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan iyo si walba uu maqalkan iyagu idiisoo gaarayo waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saa ee raadiyaha dalsan
warniyahow dhibaatadan oo kaleya arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabuur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibow ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryal wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo arbaca ay sii baxayso khamiisna ay soo gelayso taariikhdan ay ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka bisha toddobaada ee julaay sanadka hal barnaamijkan wareega wararka afariyolabaatanka saac ee raadiyaha dalsan waxaad ku dhegaysataan wararka dhacdooyinka ugu dambeeyey ee afariyolabaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay guud ahaan dalka qodobada ku maqli doontaan maanta caawa waxaa qayb ka noqon doona faahfaahiino dheeraad ah oo kasoo baxaya ciidamada admis oo dad shacaba ku dilay deegaanka ama degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose haddaba siduu u dhacay dilkaasi nabadoon cismaan cabdi ayaa markaasi inoo faahfaahin doona oo ka hadli doona falkaasi siduu u dhacay iyo sida dadka shacabka arrintaasi uga argagaxeen waan kuu soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabe xuseen oo lagu soo dhoweeyey maanta degmada raagaceele ee gobolka shabeellada dhexe halkaasoo mashaariic kala duwan uu ka xarig jari doono kuwo kalena uu ka dhagax dhigi doono haddaba madaxweynaha hirshabelle oo arrimahaasi ka hadlaya ayaan sidoo kale kuu soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug oo u fariisatay dhagaysiga kiis dil ah oo maalmo ka hor guriceel lagu geystay askari ka tirsan nisa sidoo kale waad maqli doontaan sida u dhacay maxkamadeynta ama dhagaysiga kiiskaasi sidoo kale waxaan kuusoo gudbin doonaa ciidanka dowladda howlgallo ballaaran oo ka sameeyey deegaano hoostaga degmada buulo burde ee gobolka hiiraan iyo sidoo kale xubin ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo lagu soo qabtay ayaa barnaamijka ku dhagaysan doontaan wasaaradda gaadiidka galmudug ayaa sidoo kale waxay amar ka soo saartay gaadiidleyda aan wadin sharciga waddooyinka wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada galmudug oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa sidoo kale maqli doontaan xildhibaanada golaha shacabka oo maanta dood adag ka yeeshay hindi sharciyeedka maalgashiga soomaaliya ayaa sidoo kale barnaamijka qayb ka noqon doona iyo sidoo kale doodihii kala duwanaa ee xildhibaanada maanta ay ku yeesheen fadhigii kulankii bil hargeysa ay ku yeesheen qodobadaas iyo kuwo kale oo intaan barnaamijka guda jirno soo dhacaad maqli doontaan anigoo cali aadan axmed cabdidaacadaa barnaamijka soo saaray idinla socodsiin doonaa intuu barnaamijka hawada ka baxayo sidoo kale waxaa farsameynaya cabdiwahaab cabdiqaadir xasan waa mar kaliya wareega wararka afar iyo labaatanka saac ee raadiyaha dalsan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
tahay dhegeystayaal isku soo noqod wanaagsan qaybaha hore ee wareega wararka afar iyo labaatanka saac ee raadiyaha dalsan ayaan u gudagelaynaa markan haddii aan ku hormaro ciidamada dowladda ayaa howlgallo ballaaran waxa ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada buulaburde ee gobolka hiiraan halkaas oo saraakiisha howlgalka hogaaminayay ay sheegeen inay ku burburiyeen fariisimo ay ku lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab deegaan hoos yimaada degmada buulaburde ee gobolka hiiraan saraakiisha ayaa waxa ay tilmaameen in ay xog ku heleen in halkaasi ay isku urursanayaan dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab sidaasna ay ugu baxeen waxa ayna tilmaameen inay burburiyeen fariisimo ay halkaasi ku lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab deegaankan oo lagu magacaabo garablaabe oo ku yaala ama hoostaga degmada buulaburde ee gobolka hiiraan ayaa ciidanka oo markaasi ciidanka dowladda oo kaashanaya ciidanka dadka deegaanka ee waxay howlgal culus ay ka sameeyeen halkaasi waxa ayna ku burburiyeen sida saraakiishu ay tilmaameen goobo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale warar hadda soo baxaya ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamada dowladdu ay gacanta ku soo dhigeen xubin ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo markaasi laga soo qabtay een, degmada buulaburde ee gobolka hiiraan deegaan hoos yimaada oo lagu magacaabo beere yabaal ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa lagu yeeray warkan qoraalka ee ka soo baxay dowladda soomaaliya waxa ay nolosha ku qabteen xubin ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ka soo jeeda qowmiyadda ormada etoobiya kaas oo jirkiisu ay ku qoran tahay ama ay ku xardhan yihiin calaamado taatu ama shabado gaar ah oo tilmaamaya qowmiyadda uu ka soo jeedo ee ormada howlgalkan lagu qabtay xubintan ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa saraakiishu tilmaameen inuu ka dhacay deegaanka beere yabaal oo hoostaga degmada buulaburde ee gobolka hiiraan halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka socdeen howlgallo culus oo ay sameynayeen ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka waxaana saraakiishu ay tilmaameen in ninkan ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sida ay sheegeen ee gacanta ay ku soo dhigeen in ay u gudbin doonaan een, lamaha ammaanka gaar ahaan een, ah, maxkamadaha een, markaasi een, arrintan shaqada ku leh si markaasi loo maxkamadeeyo xubintan ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku soo qabteen howlgalkan ka dhacay deegaanka beere yabaal oo hoostaga degmada buulaburde ee gobolka hiiraan dhanka kale markaan haddii aan eegno faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan ciidamada nabad ilaalinta u jooga dalka ee admis oo dad shacaba ku dilay deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellada hoose wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in ciidamada midooda afrika ee admis gaar ahaan kuwa dalka yugandha in dad shacabah ay ku dileen deegaanka buulamareer ee shabeellada hoose ciidanka admis ayaa la sheegay in ay markaasi beer ku taalla deegaanka buulamareer ay u galeen saddex ruux dabadeedna laba ka mid ah ay markaasi ay halkaasi ku dileen kadibna ay gowraceen sida wararka soo baxaya ay tilmaamayaan halka qofka saddexaadna la sheegay inuu ka baxsaday isaga oo dhaawac ah waxaa markaasi arrintaasi faahfaahin ka bixiyey isaga oo warbaahinta la hadlaya nabadoon lagu magacaabo een, ah, nabadoon cismaan cabdi oo ku sugan deegaanka buulamareer isaga oo tilmaamay in ciidamada admis ay dhibaato badan ay ku hayaan dadka shacabka ah nabadoonka oo arrimahaasi ka hadlaya iyo faahfaahinna ka bixinaya xaaladda een, halkaasi ka taagan ee ciidanka admis ay ku dileen dadka shacabka ah oo gaaraya laba qof iyo sidoo kale qof kale ay ku dhaawaceen uga warbixiyey warbaahinta
aniga waxaa la yidhaahdaa ismaan cabdiyaa la yidhaah buulamareer waxaa ka dhacay xasuuq oo ah aad u fool xumo badan goor ay xali laba saac adeeg aawgaas ama laba saac oo kale ay tahayba ee dad beer waardiisanaya oo labalaba beerihii isula joogo oo beero diriska eba ama soomaliya u tagtay away burburaysay midna intay qaracdii oday ahaay bay waxay ugu tagtay mafcol markaas dadkii sida loodii bay u direeyeen annaga amasom waa dhibaato badan maanta kaliya rabnaa dhibaato badan bay nagu haysaa magaalada buulamareer waxa waaye waxaan la isaabi karin baa beeraha dheer ay dadku gumaada amisood dacdadan laba dacdaa ka horeysay ninka kaakay meesha waxa ka dhacay calool xumo waxa weligeed la arkin oo la maqlin weeye gobolka la burbureeyo banaanka laiska dhigdhigo waa argad baxay nagu noqotay haddana waxaa oo sameeyey amisom waay naga maxay ahayd dadii oo admis waaye nabad ilaaliyo waaye laleeyahay dhibaatadaas ilaa gobolka wax badan bay ku haysaa laakiin maanta midda ugu faalcumada inta ka dhacday saddex weeye saddex laba laba iyo nin dhaawace waxaan usoo qaadnay muqdishaan usoo qaadnay c a d baan u qaadnay halka mid eena qoladiisiibaa ku dhegtay saddex waa dhimisho midna waa dhaawac dhibaatada intaas la eg nimanka meesha ay joogaan beeraha ku hareereysan ma garato waxay leeyihiin annaga shabaabaa soo dilna beerahan dhanba shabaabaa jooga shabaabaa iskale saas beerahaas wamigaas ay wataan waxaan qaadnay ciidamada jooga halkan ee dawladda ka tirsan ayaan annaga u doonnay amisom uma doodin ayugaa baxay baabuur bay qaatay baabuuray soo ijaareen ayagaa mataqaana dadkii nala soo qaaday ayagiibaa mataqaana aan ayaga u dabamarnay arrinkaas iyo dhibaatada ayagaan u sheeganay kaliska ninka oo kusunaha eh oo golweyn baan mataqaana ku sugnay dadkana aad caro badan iyo banaanbaxda ay muujiyeen haddii dadkii loo baqay baa mataqaana banaanbixiina la joojiyey waxay ka tirsan yihiin qaybta qaybta la yidhaahdo maxay ahayd shalambood ama ceel jaalle halkaasay ka tirsan yihiin uganda waa uganda uganda uganda waxay u fadmayaan dadkan inaysan nabad ilaalin u joogin shabaabna aysan u soconin annaga inayna bahdilaan mar walba dawladdana aan mar walba ugu dacwoonay wax laga qabtay aysan jirin magdhow aysan bixinin inay dadka iska dildilaan bis ahaday rabaanba waa isugu baashaaraan shabaab iyo shacab waxbana suba kayma dhahanaan bay leeyihin maya howlgalaan wadnaa bay yidheen siday iyaga sheegteen annaga sooma jeedin waxay dhaheen annaga shabaabaan aan reebaynaa howlgal baan saas ugu wareegaynaa markaas bay nimankaan beeraleyda ku aasideen ninka dhaawaca eh iyo laba nin baashi bay weli joogeen ninka kalena beerta ku dhowo ku dhegan baas joogay kulligood halkaas baas baa xagaayada iskala okoranayeen markii beertana way isla wareejinayeen annaga waxaan ogaanay waaga markuu beriyey ayaa annaga iyo waxaan ogaanay maamulka jooga meesha buurimareed jooga waaga markuu beriyaan ogaanay maya bahal ma cunin laba saac aageedaana la dilay wax bahal cunin ma jiro sida xoolihii bay u dureeyeen arigii oo kale bay u dureeyeen wax mataqaanaa ninkaana naf unbay ugu tageen balaq bay ka siiyeen nin xoogaa iska tabar yaro ahay meeshay ku tuureen inta meesha ka qaadeen qashin bacdiisa laga soo bixiya isagan wax ay u adeegsanayaan ciil ay u qabaan bakanne ee annagaan ognahay male meesha waa turin wixii ayaga xabadba haddii lagu soo rido buulo mareer dadweynaha waa og yihiin bay leeyihin dadweynahana naftaa iska hayso guryaha iskaga jiraan haddii ay shabaab soo xabadeeyaanba waxay leeyihiin dadweynahan al-shabaab sabab oo shabaab u baa dadkan dadweynaha iyo beerihii dadka loo baabi'inaa dadka intaasoo abaar baa jirtay beerihii hadda baa roob iyo wax ku goga'ay hunguri baa laga dayaa dhibaataa dad hayso waa kurfeeyaan samaynaynaa iyo howlgal bay leeyihiin dadka intaasay ku baabi'inayaan waana waana safarkii saddexaad waay hadda maalmahan dhow dowladda federaalka waxaan ugu baaqaynaa haddaan nahay odayaasha gobolka shabeellada hoose anoo kamid ah oo afkooda ku hadlaaya degmada kurtuwaareyna ka tirsan waxaan ku hadlaa inay naga qabtaan dowladda federaalka iyadaa keentay amisom inay naga qabtaanaan rabnaa oy naga dhiciso dhiigayna iyo naftayna iyo maalkayna inay ka nabad galaan oy naga dhiciyaan ayagaan qabnaa ayagaa mas-uuliyadda naga saaran tahay annaga wax olaad oo aan saakii amisom aan u qabnay ama dawladd aan u qabnay maahayna shacab baa nahay waxaana ku dhammaanaynaa dicsi waxaa la yidhi intay ila iskaga dhiidhiidaan ay ku dhintaan inaga in ay mataqaana al-shabaab ay tihiin maalin walba ay noo qaraacdo dawladdana aysan waxba ka dhihin waa ka xunnahay waxaan ka codsanaynaa inay naga bixiyaan nimankan waddanka iyo dawladda iskale mas-uulka soomaali waaye mas-uuliyiinta soomaaliya ay kamid yihiin madaxweynaha soomaaliyeed inas naga bixiyaan u baahan nahay oo nimankan oo niman ilaalinta sheeganaya ee aan sharaabna u joogin ee anagana baabi'inaya
waa tahay dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan wareega wararka afar iyo labaatanka saac ee raadiyaha dalsan haddii aan markaan eego madaxweynaha maamulka ayaa lagu soo dhoweeyay degmada raagaceele halkaas oo ka xarig jari doono mashaariic kala duwan oo markaasi laga markaasi daafuri doono wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali guud laawe xuseen ayaa waxaa markaasi gaareen degmada raagaceele ee gobolka shabeellada dhexe maamulka degmada iyo shacabka raagaceele ayaa si diiran usoo dhoweeyey wafdiga madaxweynaha oo ay ka mid ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha fulinta sharci dejinta guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle ayaa safar shaqo ku mari doona degmooyinka hirshabelle waxa uuna socdaalkiisi uu daaran yahay xarig jarka iyo dhagaxdhigga mashaariic kala duwan oo horumarneed oo laga hirgelinayo degmooyinka hirshabelle sidoo kale madaxweynaha ayaa muddada uu ku jiro safarkiisa waxa uu dardar gelin doonaa sidii ay shacabka qayb uga qaadan lahaayeen wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha ayaana eh, kaga mahadceliyey soo dhoweynta ballaaran ay u sameeyeen maamulka iyo shacabka degmada raagaceele marka uu gaaray halkaasi
maxaad celinaynaa soo dhoweyntiinni diiraneed ee saaka ilaa saacan aad u taagan tihiin waxaan leeahay waa mahadsan tihiin waxayna mara ka tahay bulsho weynta ku nool degmada raagaceel leh inay yihiin deg deg bulsho degmadan go'aansatay horumarkeeda bulsho rabto dowladnimo bulsho rabto midnimo inaad tihiinay mara ka tahay waad ku mahadsan tihiin soo dhoweynta aan loo kala helin ee qalbiga furan iyo wanaagga badan oo ku dheenay waa ka mahad celinaynaa annaga haddaan nahay mas-uuliyiinta hirshabeelle waxaan aad ugu faraxsan nahay degmada raagaceelle maanta meeshay joogto waad og tihiin wa- socdaalkan socdaalkii ka horreeyey waxaan u nimid dibi xurayn tuubtaan noogu jirtay geedkaas tugaarka hoostiisaan fadhiisaynay waxa joogay waan naqaan dadki intuu la ko- ka koobnay cadowgiyaa kaabiga ku hayay alxamdulilah waxaa ilaahay mahaddiisa maanta inaan bulshadii oon kala herin yariy weyn ay u soo bannaanbaxday horumar iyo dowladnimo iyo midnimo xaqiiqda wax lagu farxo waaye ilaaan uga mahad celinaya idinkana waad mahadsantihiin waxaan qiraynaa inaad tihiin ummad dowladnimo u bisil ummad rabta horumar magaaladan markaan soo dhex qaadno waddooyinkooda cariiri ay ahaa jireen haddii dowladnimo laga shaqayahayana wax ku dhibana waad arkaysaa wax badan oo wanaagsanna waad arkeen wax ku dhiba haddaan loo adkaysanna ma la gaadhaayo wanaagga waan oga haddadaa guryahoodii iyo dukaamankoodii la jijibiyey si waddooyin waaweyn looga bixiyo runtii waxay markhaati ka tahay ummadda ku nool degmada raagaceel leh inay dowladnimo iyo horumar rabaan waxaan hubaa inaad horumar dhaba gaarteen waxa idiin dhimanna waa dhowdahay guushii xaqiiqda haddii laga hadlo waad ogtihiin degmada da'deeda intay la eg tahay iyo meeshay maanta joogto runtii wax lagu farxo waaye wax lagu faano waayay waxa keenana waa bulshada qaybaheeda kala duwan iyo ku qanacsanaanta ay maamulkooda ku qanacsan yihiin ayaa horumarkan keenay runta waa idinku ammaana waa idinku mahadsantihiin ummad kasta ee tashato ee taladeeda ay midaysan tahay allana tala saarato guulay gaaree sidaad haddaba aad guusha u gaarteen midnimadu waxa weeye waaye maamulka is-ogol ee degmada ilaa heer degmo heer gobol ilaa heer istayt qanaacada aad ku qabtiin waa waxaa ballana inaad ka dhaxli doontiin horumar badan ee jiilalka dambe ay u ayaan haddii ilaahay raalli ka noqdo waad u jeediin nalalkii cadceedda ayaa ka shaqaynaya degmada raagaceel leh mashaariic badanna waa wadnaa hadda oy ka mid yihiin xafiisbankii maamulka degmada oo ku shaqay lahaay ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah isgoolaad waxaa ka mid ah waan ogahay ummadda ku nool degmada raagaceel leh dhanka biyaha culeysaa ka jiray hore ceelaan u keennana waa jiraa soo dirnay wixii dhammaanna dibi xuraynta deegaanadiinna nabadaad ka dhigteen cadowgii aad ka xurayseen wixii dhimanna inaad qayb ka qaadatiin dibi xuraynteedaa laydinka rabaa cadowgu haddii aan dalka dhan laga xurayn ama deegaanada diriska idinle aan laga xurayn inta nabad naqamayso dib u soo naqanayaa ballantaynu waxay tahay dalka inaan xurayno ballan ma tahay dalka inaad xurayntiisa qayb ka qaadatiin
Thank you.
waa tahay dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac ee raadiyaha dalsan qaybihii dambe ee ama qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaan haddii aan eegno een, kulanka golaha baarlamaanka ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa waxa ay uga doodeen arrimo dhowra oo markaasi kala duwan waxa ayna kulankan een, diiradda lagu saaray ah, hindisa sharciyeedka maalgashiga soomaaliyeed xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaana xarunta golaha shacabka ku yeeshay kala fadhiga shanaad ee kulankiisii afraad waxaana shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane cabdulaahi cumar abshirow ajendaha kulanka ee maanta waxa uu ahaa akhrinta labaad ee hindis sharciyeedka maalgashiga soomaaliyeed ee uu soo diyaariyey guddiga ganacsiga iyo warshadaha golaha shacabka xildhibaanada golaha shacabka oo dood kulul isla ka yeeshay arrinkaasi islamarkaana saacado qaadatay ayaa waxa ay hindis sharciyeedka ay aada uga doodeen qodobo markaasi la xiriira een, sharciga muhiimadda ay waddanka u leeyahay iyo sidoo kale haddii miisaaniyadda ay leedahay waxaana kulanka ku sugnaa wasiirka oo qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene gudoomiyaha guddiga ganacsiga ee warshadaha golaha shacabka xildhibaan maxamed eh, sheekh nuur cusmaan ayaa sheegay in sharciyeedkan uu hore usoo maray akhrinta koowaad islamarkaana uu marayo akhrinta labaad waxa uuna dhanka kale u sheegay in miisaaniyadda uu wato maadaama dooda xildhibaanada ee maanta ay ku qotoontay miisaaniyadda hintis sharciyeedkan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka oo shir gudoominayay golaha ayaana sheegay in xildhibaanada aad ay ugu doodeen qodobada hintis sharciyeedkan qaar ka mid a xildhibaanada ayaa marka uu soo dhammaaday kulanka waxa ay siyaabo kala duwan uga hadal- ee siyaabo kala duwan uga hadleen xaaladda dalka iyo sidoo kale hindis sharciyeedka maanta la horkeenay golaha shacabka
bismi illaahi raxmaan raxiim maanta doodda golaha shacabka waxay ku saabsaneyd maalgashiga waxaa nasiib darro ah isla xeerka maanta loo keena baarlamaanka inuu dhigaayo guddoomiyaha guddiga maalgashiga inuu yahay brime ministerka waa nasiib darro sidaad la socotaan waxaa muhiima xildhibaanadu inay waajibkooda gutaan annagu waxaan nahay hay-adda sharci dejinta lana xisaabtanto xukuumadda waxaa maalmihii la soo dhaafa aad la socotaan inuu dalkan soo galay hub sharci darro ah xukuumadduna ay war-saxaafadeed ka soo saartay kuna qirtay hubkaas inuu sharci darro ahay annagu waxaan aaminsannahay in hubkaas la rabo ummadda soomaaliyeed in lagu dhibaateeyo gacmo qaldanna uu geli lahaa laakiin ilaahay wuxuu soo u keenay ilaahay cadaalad waaye in hubkaas uu reer caabud waaq uu gacanta u galo anigoo ka mid a xildhibaanada abaabulaya macawiisleyda waxaan aaminsanahay hubkaas inuu gacan qaldan uu ku socday uu shabaab u geli lahaa laguna baabi'i lahay ciidamadaas macawiisleyda ah iyo ciidamada xoogga dalka oo daruufaha adag ku shaqeeyo oo furimaha dagaalka ku jiro arrinkan waa arrin weyn saakay waxaan la hadlay ugaaska baasha mareexaan waxaan ka waraystay siday wax u dhaceen waxaan baaq u dirayaa reer caabud waa horta marka koowaad hubkaas inuusan gacantooda ka bixin hubkaasu yahay hub soomaaliyeed lagu difaaco dalka soomaaliyeed waxaa kaleeto aan ugu baaqayaa oo hubkaas inaana loo isticmaalin dagaal beeleed uu ahaado hub dalka lagu difaaco waana u hambalyaynayaa inaan hubkaas gacanta ku dhigeen waxaa kaleeto oo aan rabaa inaan taabto arrinta een, canshuuraha lagu soo lagu soo rogay ama la rabo la soo jeediyey ee xukuumaddu soo jeedisay khaasatan wasiirka maaliyadda oo ah e v c da muwaadin saddex doolar maalintii ka qaato xamaali in la dhaho canshuurkeen ma qabato waxaan la soconnaa in dekedda lagu canshuuro shay walbo dalkan soo galo shan- boqolkiiba shan marka mar labaad in la dhaho waa la canshuurayaa sharciga ma dhigaayo brime ministerka iyo xukuumaddiisa waxay ahayd inay ka shaqeeyaan fisk- fisik- fiscal federalism oo ah in la mideeyo canshuuraha dalka taasna way ku fashilmeen waxaa sidoo kale la soconnaa in beele dagaal beeleed uu ku soo batay dalka taasna waa fashil kale sida aad la socotaan dalka deriska nala ah ee kenya muwaadiniintii waxay gaareen inay galaan baarlamaankii dalkaas ay gubaan annagu diyaar uma nihin in aqalkeenna la soo galo maadaama shaqo kuma lihin waxa meeshan fashilka ka taagan yahay waa xukuumadda oo ra-iisul wasaaraha oo xamsa oo ka yahay prime minister ayadaa fashilantay hadday ahaato midaynta ummadda soomaaliyeed hadday ahaato in loo adeego ummadda soomaaliyeed dadka muqdisho keligeed canshuur lagama qaadi karo annagana raalli kama nihin baarlamaanka canshuurta shaqo ku leh waxaa kaloo rabaa warkayga inaan ku gebagabeeyo waad la socotaan waxa ka dhacay dalka kenya inay shacabkii baarlamaanka galeen baarlamaanka wuxuu u taagan yahay difaacidda sharciga waxaan sharci ahayn oo shacabka lagu dhacayo annaga raalli kama nihin warkeenna waa caddaysanaynaa aqalkan annagaa joogno meesha dhibaatada ka jirta waa xukuumadda waxaana kula talinayaa baraha ministerka dhowr jeer wuxuu sheegaa dalkan marxuum fakada iyo meyd fakada ka sheekeeya waayo dad tartiib tartiib usoo noolaanayo xukuumaddan waa noolaan waysay xukuumaddan waa waa dhimatay waxaan ka codsanaynaa inay fakato ay baxsato waxaan codsanaynaa xukuumaddaanu ha baxsato dalkan wax uga haray ma laha albaabadii in laysku soo jabsadaa hartay annagu waxaan u taagannahay inaan shacabka matelno shacabkaa matelnana culaysyo badan ayaa soo koray in maanta dalkii hub sharci darraa soo gelaayo canshuur sharci darraana la rabo in dadka lagu dhaco taasna ma yeelayno mana aqbalayno annagoo ah xildhibaanada federaalka ma aqbalayno in gurigeenna ay shacabkoo mudaaharaada ay noo soo galaan meesha ay galayaan waa halkaas intaana laydinku soo gelinna waxaan idinka codsanayaa inaad si sharaf leh isku casishaan waad aragteen dalka kenya waxa ka dhacay xukuumaddii o dhan waa la gala diray kabinetkii marka mar labaad mar saddexaad ummadda soomaaliyeed ha ogaato xildhibaano xisaabtamaya inay u joogaan halkan dadka soomaaliyeedna midnimada waa inay ka shaqeeyaan iyo nabadda waa mahadsantihin raxmaan raxiim maanta waan golaha baarlamaanka runtii uga doodeynay akhrintii labaad ajandaha ahaa dalkan inuu helo hay-ad maalgashi ah oo runtii miisaan weyn ugu fadhiisa dalka siaad la socotaanba dalka waxaa la xoreeyey meelo badan oo ka mid ah dhulalkii cadowga khawaariijta ay haysteen dowladda aad bay u shaqaynaysaa haddana waxaa loo soo jeestay qodobkii investmentiga xildhibaanada baarlamaanka sharafta leh oo runtii laba boqol iyo dobaatan iyo shan qof ah matalayeen ummadda soomaaliyeed oo dhan runtii waxa ay sharaf u ah maanta inay ka doodayeen maalgelinta dalka iyo dalkan inuu helo hay-ad maalgelin ah oo u dooda shacabka soomaaliyeed in lacaga dheeraad ah maadaama five bilyan dollar laga cafiyey dalka in haddana stagekii labaad ay dowladda u hiigsato taana waxaan rajaynayaa runtii in meel fiican ay gaari doonto baarlamaankana ansixin doono laakiin waxaan rabaa halkan inaan kale ku daro runtii qorshaha baryahan maamulka somalilan ee runtii kibirka ka muuqdo ee muujinayso in xildhibaanadii baarlamaanka ee ka shaqaynayey golahaasayto warqad ay ka soo qoreen dad ashkhaas ah iyo mas-uuliyiin isku sheegaya kana matelaya runtii beelaha meesha wada dega waxaan rabaa qodob saddex qodob inaan halkaa ka dhaho gobolka owdal dad buu leeyahay mas-uuliyiin buu leeyahay ayaga ayaana soo dirsadeen xildhibaan maxamed abiib xildhibaan maxamed abiib waxaa soo dirsaday shacabkiisa dadkiisa iyo dadkiisa wuxuuna meesha ku joogaa matalaad cid taaban kartana ma laha maalintii la taabtana shacabka gobolka owdal gebi ahaanba waxay ka tashan doonaan siday haddaba qorshaha uu u yahay inay aayahooda ka tashadaan ognahay muuse biixi mar walba inuu hagardaaminayo horu socosha horu socodka doorashooyinka somalilan waxaan ognahay oo kale in uusan u oggolayn shacabka gobolka owdal wax miisaaniyada shan iyo labaatan milyan oo soo diiday hadda si laii sheegay oo golihii baarlamaanka uu ku soo celiyey qodob labaadoo haddana sii aadaya inuu xildhibaan matelaya ummaddiisa dadkiisa haysta inuu dhaho xilka baan ka qaadayaa war meesha waxaan ku leenaha muuse biixiyow reeraha meesha isla leh ha kala geyn gobolka owdalna ninkaa haddii la taabto gobolkii baa la taabto somalilan uu u dhigmaa maxamed abiib haddaad u haysato nin keligii socda ma aha waa nin matalaad ku jooga meesha waa nin cod shacabiyad ku jooga meesha waxaan leenahay ka waantooba ummaddana meesha wada deganna ha isku dirina waxaan leeyahay shacabka ka soo jeeda gobolka owdal dadka odayaasha ka hadlay aad baan u soo dhawaynayaa gobolka owdalle waa runtii dad aqoon iyo cilmi iyo xikmad iyo hoo mataqaanaa haysta bad iyo garoon iyo dhul iyo wax walba oo dakhliga ay heli karaan iskuna filan waxaan rabaa inaan idiin sheego inaad heerida iska qaadaan ummaddiinana aad difaacdaan odayaashii difaac waa ku mahadsan yihiin inta kalena aad dibadda u soo baxdaan aadna iska wareejisaan maamulkan guraacan ee muuse biixi qodobka ugu dambeeya kalaamka uu yidhi guddoomiye ku-xigeenka cali xaamud jibriil ayaa inoo ah kalaan isaana ku taageersannahay isaana mataqaanaa garab taagannahay somaalina haddii inay sii jirto la rabo xildhibaan maxamed abiib faraha lagala baxo gumaadi lahaa ama sida sharci darrada ah loo gelin lahaa inay ayagu sifo sharciga gacantooda ugu dhigeen hadday deegaanka uu sharci darrada soo galay ay yihiin waxaan kaloon u baaqahayaa dadka halkaa joogo hubka ay gacanta ku dhigeen oo ay ka badbaadiyeen in khawaariijta iyo dad cadow ah ay gacanta u gasho inay ayagu ummadda soomaaliyeed ku badbaadiyaan ku ilaaliyaan cadowga soomaaliyeedna ku difaacaan waxaan kaloo halkan maaragtay aan ka soo joodinhayaa dowladda federaalka hubka sharci darrada ah oo ay tilmaantay inuu sharci darro yahay iyo maamul goboleedka galmudugba labadaba ay sifo sharciga inuusan hubkaa ku fadhiyin caddaynhayaan inaysan haddana ummadda gacantooda ay ku jirto ayna ku dhibaataynin sida la sheegahayo ama wararka soo baxayo in la leeyahay hubkaas gacantaa lagu soo celinhayaa iyo dowladdaa dib u soo qabanayso hubkaas dhibaatadii ku gaartay shacabkii lasoo dhex marinhayay oo gacantooda ku qabtay dhibaatadii ku soo gaartay iyo dadkii ka dhintay waa ka tacsiyeynhayaa dowladda soomaaliyeedna oo federaalka ana waxaan leeyahay hubkaas inayna sifo sharci darro ah uu ku soo galay adinkuna aadna sifo sharci darro ah dib dambe dad aan loogu waxyeelin beesha halkaa degan ama maxaa la yidhaahdaa maamul goboleedkana si taxadar leh qof waliba wixii uu gacantiisa ku hayo inuu ummadda soomaaliyeed ugu adeego ku badbaadiyo cadowga dalka soo galhayo ku difaaco ayna noqon inuuna maaragtay mid soomaaliyaed dib wax loogu yeelo uusan noqon waanan uga mahad celinhayaa maxaa la yidhaahdaa waad cibaadaysateen oo maxaa la yidhaahdaa sharciga hubka sharci darrada ahaa inuuna inku dhex fasaxmin ee aad qabateen baad ku cibaadaysateen waana mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaadba intii wax ku noqotay oo dhimatayna allah u naxariisto waa intii maaragtay ku dhaawacantayna allah u boogadhayaan leehay wada shaqayn wanaagsan dowladda federaalka waxaan rabnaa hubkaa sharci darrada ah ciddii soo gelisay iyo sifahay u soo geliyeen intaba in la hor keeno sharciga sharciga wax ka weyn ma lahan in sharciga la waafajiyo dowladnimadu waxaa weeye in lagu kala dambeeyo sharcigana uu hogaamiyo hadday sharci darro imaado fawdaa imaanayso waa fawdaduna waa waxa hadda hubka sharci darrada ah in uu nooga soo galo maxaa la yidhaha waddooyinka dalka cadowga noo ahaa oo etoobiya hub ka soo galay in maxaa la yidhaha maanta uu annaga dhexdayada joogo weeye sharci darrada sharcigana in dib loogu soo noqdo dowladnimaduna ay noqoto mid si saxa u shaqayso hadday noqon weydo haddee maxaa la yidhaahdaa baarlamaanna ma jirhayo xukuumadna ma jirayso kala dambaynna ma jirayso marka ha lagu soo celiyo kala dambayn iyo dowladnimadu ha lagu soo celiyo dadka maxaa la yidhaha aan sharciga hubka waafaqsanayn keenay in la soo qabto sharciga la hor keeno la waafajiyo wixii maxaa la yidhaha uu xaq u leeyahay sidii doodu u socotay xildhibaankii hadda igu horreeyey generaalkii sida u aadayba beryahan maalin hore waxaan ka doodnay arrinta ku saabsan hay-adaha aan bajetka lahayn ee baarlamaanka la keenay maantana waatan la keenay hay-addan maalgashi dalkeenna sida aad ka war haysaanba baarlamaankan markii dib loo yegleen shuruuc badan yaa hadda socota burburkii kadib aniga example hadda ka hor wasiiraan soo noqday waxaa jooga nin wasaaradda ila joogi jiro layidhaha xaaji cali xagga fadhiya xildhibaanka intaan joogna waxaan dhisnay guddiga doorashooyinka qaranka waxaan dhisnay guddiga xuduudaha qaranka waxaan dhisnay hay-adda qodotiga intaasoo dhanna markaan dhisaynay miisaaniyad kuma jirin laakiin baahi joog markaas taaganaa u taagnay baahida yaa horeeya waxaa la dhahaa doo- digaagga ama doorada ee waqooyi raalli ha aadaan ha ka xanaajina digaagga ama doorada iyo ukunta soo horriyey ukun maa joogtay oo la fiiqay markaasaa digaagga ka soo baxday marka su-aasha kaloo imaanaysa waxaa waaye ukunta yaa dhalay digaagadda horta su-aashii baryahan taagneed oo dhan haddii siyaasadda laga reebo iyo xamaasadda siyaasadeed waa su-aashaas waa digaagadda iyo yaa horeeya ani marka waxaan qabaa maadaama aan baarlamaankii nahay horta wixii naloo keeno baahida mujtamacu u qaba aan ku fiirino haddii mujtamacu baahi u qaba aan isku raacno ee ada aniga aanan runtii macno weyn ku fadhino halkaan marar og hay-ada macnada marka inaan diidno because miisaaniyad ma haystaan darteedna waa laga yaabaa miisaaniyadduna sanad walba waa korortaa waxyaabaha kordhiyo maxaa ka mid ah in hay-ad loo baahanahay ay timid anu marka waxaan qabaa baarlamaanka waa waa jihadii ee, ayadu go-aanka u gaari lahayd dalka yaanaan dhihin waxaan miisaaniyad lahayn yaa naloo keenin yaanaan dhihin wixii naloo keeno shabaqaana ee shabaqa intaan fiiri tarayn waxaan dalka ma anfacaana ordaa la laabta qofkii keena ha la yidhaah ama baahi rasmi ah ka jirtay ha la yidhaahdo example hadda aniga hay-adda daawada sharcigeeda in la keeno ma ogeyn laakiin doodeedaan aada u maqlaya dalka waxaan isleeyahay su-aalaa la weydiiyo la yidhi wasaaraddu maa qabato wasaaradaha shuruucda ay ku dhisan yihiin waa ogtihiin weli annaga oo- gor- government ordinance waxa la yidhaha jira oo loogu talagalay adduunka ka jiro oo ah dowladdu siday u dhisan tahay iyo waxaa laga raba iyo waxaasoo dhan wasaaraduhu ruuxoodaan baa lahayn dukumiinti ay ku shaqeeyaan laakiin waxaa dhici karta wasaaraddii waxba lahayn in hay-adda dukumiinti loo dhiso oy madax bannaanaato oo shaqo fiican ay ka qabato sectorkaas loo xil saaray hay-adda iyo wasaaradda waxay ku kala duwan yihiin hay-adda waxaa loo xil saaray qayb yar oo ka mid ah shaqadii wasaaradda ay lahayd exampleka ugu fiicanna waa daawada dalkan waxaa ka war haystaan waxa ugu badan ee sida raashinka looga ganacsado inay daawada tahay waana mamnuuc adduunka daawadu waxay u baahan tahay barka hore lesinka lagu keenayo inuu system leeyahay waxay u baahan tahay dadka gadaya inay system leeyihiin dad soo kabsadaan nahay waa og yihiin daawada iyo baqaarka iyo timajaraha iyo maqaayadda waa sida keena agfuraaya shuruuca ka jirta adduunka oo ah maqaayadda iyo timajaraha inaan la iska agfuro haddaanan soo saarin oo naandhay war maqaayadda iyo timajaraha ha la kala saaro oo farmashiyaha iyo gaaska iyo petrol stationka ha la kala fogeeyo oo farmashiyaha qofka gadaaya dharkii ha wato oo mukayfa ha lagu shido oo wixii ha la sameeyo aanaan dhihin oo daawada qofka keenaya ruuxiisa standardskiisa iyo certificateskiisa wixiisa la fiirin waxaan qabaa daawada sideedii horey ku soconaysaa baqaaraa lagu rasaynayaa dadaa waxay usoo gadanayaan sidii raashinka xanta daawada waxaa ka mid ah anugu daawada kama ganacsanina laakiin laga sheego oo aad loo duro inay tagaan hindiya inay tagaan bakistan oo ay dhahaan benesaliinka maadadii oo u baahnay iga yaray anigana lacagtaan yaraynay waxaas wixii kontrooli lahay waa hay-adda anugu wasaaraddu waxaan qabaa inay ka gudoweyn tahay hay-adduna ay yartahay sidaasoo ay tahay marka hay-adaha yaanaan sidooda u dhibsanin miisaaniyad malena yaanaan u dhibsanin oo waddankan ruuxiisa waddan hadda lacagta iskaba taalla ma ah lacagtan waa lasoo wada shaxadaa waxaan ka warhaynaa miisaaniyadda aan meeshaan ku ansixino meeqaa annaga inkamkeenna ka ah lacagta annaga aan soo aruurino meeqaa ka ah boqolkiiba soddon soddon iyo shan waxaan afartan dhammayn boqolkiiba maadaama marka lasoo wada tuugsi tagaayo waxa hadda aan dhisan oo dhanba ay ku yimaadaan shaxaad hay-ad cusub oo la dhisi karo yaanaan sidaas u diidin aniga warkii meeshii aan ka rabay janaal ciro waa yidhi intaasaan rabay inaan ku qabo hay-adda muhiimaddeeda aan fiirino inta kaloo xamaasadda siyaasadeedna maalmo badan oo howlo siyaasadeed laga hadlaayaa jirte maalmaha howlaha siyaasadda iyo dastuurka iyo doorashada iyo ay kacsan yihiin maalmahaasaa la dhexgeliya
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa idinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay Ee, dhadhankiisa ma aragti
maryaam marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku dar ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga un maanta noo qoosha muufadaan ku cunay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda supersayn maqashay sancad
waa tahay dhegeystayaal waxaan isla soo gaarnay qaybihii dambe ee wareegga wararka afarlabaatanka saac ee raadiyaha dalsinaca halkaasaa kusoo gabagabeynaya intaa barnaamijkan kiisa ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo